bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعaalى baabu ma jaءa fi الsuuri buunka wixii ku yimid cadayntiisiibu u baab yahay qala xadaثna سweyd whuwa بnu نصri qala أخbarna cabdالlahi بن الmubaarak qala akbaranaa sulaymaanu الtaymiyu huwa sulaymaan bnu طirkhan الtaymi can aslam alcijliy aslam alcijliyu basriyu hiqat can bishri bni shagaaf wa huwa aldabiyu اlbasriyu hiqat ayضa can cabdillahi bni camr bni اlcaas qaala jaءa acraabiyu nin reer baadiya yimid ila اnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam ayuu u yimid faqaala waxa uu yihi masuuru buunku muxuu yahay qaala waxa uu yidhi qarnun waa gees yunfaku fiihi dhexdiisa la afuufayo waa gees la afuufayo dhexdiisa oo markaa la yeeriyo alla uu markaa adduunyadii dadku markaa ay dhacayaan laba nafqa waaye midna way ku argaga waa ku dhacayaan midna markaa yacnii way ku argagaxayaan ayb bacd alculamaana uu ka mid yahay alimaamu alqurtubi saddex buu gaarsiinayaa oo midda lagu soo kacayo saddex buu isagu ka dhigay marka nacam nafkatu lfazac iyo nafkatu sacqi iyo nafkatu alqiyaam tii lagu soo kacayo saddexdaas uu gaarsiiyey ayb qaala hada xadiidu xasanu waqad rawaahu gayru waaxidi can sulayman ataymiy walaa nacrifhu ila min xadiidihi suurka marka qur-aankuna waa ka hadlaya wanufiqa fi suuri fasaciqa man fi الsamaawaati waman fi اlardi ila man shaءa allahu huma nufiqa fiihi ukraa faidaa hum qiyaamun yanduruun midda marka fasacana suuratu namli buu alla ugaga hadlay qala xadaثna سweyd qala aخbarana cabdالlahi qala aخbarana khalid abulclaa can caطiyata wahuwa caطiyaة alcawfi waa dacfi baa ku jira ninkan tadliisna waa sameeyaa weliba mararka qaar kelbi isagoo ka warinayo ayuu wuxuu yidhaahdaa can abi saciid isagoo ku iihaam gelinayo abi saciidin اlkhudri inuu yahay ayb can abi saciidi qaala qaala rasuulu llahi sal l ly slam wakayfa ancamu sidee baan u raaxaysanayaa wa saaxibu lqarni geeska kii u saaxiibka ahaana qad iltaqama afka ou gashtay buunkii alqarna geeskii wastamaca markaa ou su ou yacni dhegaysanaya alidna amar mataa yu'maru goormaa la amrayaa binafki afuufida fayanfuku fahuwa yanfuku markaa isagu waa afuufayaa fakana dalika kaagaas waxaad moodaysaa haqula calaa asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalama nebiga asxaabtiisa in ay arrintaa korkooda uu ku cuslaaday ayb faqaala lahum wuxuu ku yidhi quluu dhaha xasbuna allahu wa nicma alwakiil cala llahi tawakalnaa sidaa dhaha wax allaale wixii adag ama culus haddii marka ilaahay laga kaalmaysto waa fududaanayaan qaala hada xadiidu xasan wqad ruwiya min gayri wajhin hada alxadiidu can caطiyata can abi saciidin اlkhudriyi can الnabiyi salى اllahu alayh wali waslama naxwahu ayb suurkii iyo buunkii marka shanigiisa waa kaasa iska daaya iska tegay qaala baabu ma jaءa fi shaأni الsiraaط baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fii sha'ni siraati siraadka shanigiisa siraadkuna marka waxaa weeyaan jahanamo uu ka mid yahay waana jahanamo buundo jahanamo ku taallo ay dadku marayaan marka aslan siraadku jahanamowba ka mid yahay ayb walidaalika allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya damiirkana marka jahanamo u laabanaya wain minkum ma idinka mid aha axad ilaa waariduhaa ilaa daakhiluhaa jahanamou gelayaa qof kasta waa gelaya ayb marka siraadkaas buu ka warramayaa shanigiisa qaala xadaanaa caliyu bnu xujrin qaala akhbaranaa caliyu bnu mushir can cabdiraxmaan bni isxaaq can الnucmaan bni sacdin wahuwa anucmaan bnu sacd bni xabtata maqbulu rawaa lahu tirmidiyu faqad waa ragga tirmidi bis uu u wariyo can اlmugiirati bni shucbata qaala qaala rasuulu llahi sal ly slama shicaaru lmu'miniina mu'miniinta shicaarkooda cala siraadi siraadka korkiisa rabbi sallim sallim rabbi yaa rabbi rabbiyow sallim sallim nabadgeli oo nabadgeli ayb riwaayo kale waxay leedahay walaa yatakalamu yowma-idin ila rusul labada daahirkooda waxaad mooddaa inay isdiidayaan midna waxay leedahay maalinkaa rususha unbaa hadlayo tanna hadda waxaa ka muuqda mu'miniinta shicaar inay leeyihiinoo rabbi sallim sallim inay dhahayaan ayb jamcinta marka sidee loo jamcinayaa shicaarka ambiyada maalinkaa isaga laftiisa waa allahuma sallim allahuma sallim xaafidku xadiidkan mugiira ayuu fatxulbaariga ku sheegay markaa kadib buu wuxuu yidhi walaa yalzamu min kowni hada alkalaami shicaara almu'miniina an yandiquu bihi hadda xadiidkan ma dhahayo mugiira waa ku dhawaaqayaan mu'miniinta keliya wuxuu leeyahay shicaarkooda rabbi sallim sallim waay shicaarkooda ayb marka in shicaarkooda uu yahayna ka laasimi mayso inay ku dhawaaqayaan oy hadlayaan ayb bal tandiqu bihi rusulu rususha ayaa ku dhawaaqayso warkaasi yadcuuna lilmu'miniina mu'miniintayna u duceynayaan iyaga markaas bisalaamati bay ugu duceynayaan fa min dalikaas meeshaas ayaa marka wuxuu u noqday marka kaana shicaaran lahum marka mu'miniinta shicaarkooda waayo macnuhu waxay tahay waa loogu duceynayaa waayo mu'miniinta ambiyada ugu duceynayaan waay ee inay iyagu hadlayaan maaha cid aan marka alla ahayn cid aan ambiyada ahaynna ma hadlayso oo ambiyada ilaahay keliya unbaa maalinkaa hadlayo dadku hadal kuma dhacaan ayb qaala hada xadiidun gariib jaamicu sagiirka asaga wuxuu werinaya xadiid shicaarkoodu inuu yahay siraadka korkiisa laa ilaaha illaa anta laa ilaaha ilaa anta munaawina waa sharxayaa faydulqadiir qaala hada xadiidu غariib laa nacrifhu ila min xadiidi cabdiraxman bni isxaaq qaala xadaanaa cabdullahi bnu sabax alhaashimiyu qaala xadaanaa badl bnu lmuxabar qaala xadaanaa xarb bnu maymuun alansaariyu whuwa alakbar abulkhaaab alansaariyu mowlaahum saduuqun rumya bilqadar rawaa lahu muslimu wtirmidiyu wabnu maaja fi tafsiir ibnu maaja fi tafsiir ramzigiisu faq waay faq fa iyo qaaf qaafkuna waa qaswiini ibnu maaja waay ibnu maaja waa qaswiini fa'duna waa tafsiiray ka dhigan tahay ayb qaaf keliyana waa sunankiisa ayb akraja lahu muslimu maqruunan muslim laakiin isagoo maqruuno usoo saaray oo qeyrkii ou la lamaaninayo hadal badan baana ninkaa ku jiro oo war baa ku jiro dacfi iyo qaala xadaanaa nadru bnu anas bni maliki can abiihi qaala sa'altu nabiya sal l slam nabigan su-aalay an yashfaca lii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha inuu ii ergeeyo faqaala waxa uu yidhi marka isagoo nool waay marka uu su-aalanayo markuu dhintay ka gadaala maahane isagoo nool buu su-aashay oo qiyaama inaad ii shafeecdo yaan rabaa buu yidhi nebigu intuu noolaana hadduu doono markaa intuu alla ka baryo ayaa laga aqbalayaa markaasuu helayaa qofka shafaacadii maxaa yeele shafaacada allah iskale iyada qul lilaahi shafaacatu jamiican ayb fa qaala waxa uu yidhi ana anigu faacilun waan yeelayaa waa ku ergeynayaa qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuul allow fa ayna adlubuka xaggeen kaa soo raadiyaa qaala waxa uu yidhi utlubnii iisoo raadi awala maa tadlubunii marka ugu horraysood i raadinaysid cala siraadi siraadka korkiisa iga soo raadi qultu waxaan idhi fain lam alqaka haddaanan kula kulmin cala siraadi qaala fadlubnii cinda almiisaan miisaanka agtiisa iga soo raadi qultu fain lam alqaka cinda almiisaani qaala fadlubnii cinda alxawd waxaad iga soo raadaysaa markaa xawdka agtiisa fa innii aniga laa ukhdi'u ma gudbayo oo ma ka gudbaayo haadihi halaatha almawaatina saddexdaas meel yacnii saddexdaas meel marna ka gudbi maayo ma dhaafayo ayb ay laa atajaawazu hadihi اlmawaaطina الhalaaثa qaala hada xadiiثu xasanu غariibu laa nacrifhu ila min hada اlwajhi qaala baabu maa jaءa fi الshafaacati shafaacada wixii ku yimid cadaynteedii buu u baab yahay qaala xadaثna suweyd bnu nasri qaala akhbarana cabdالlahi bn اlmubaarak qaala akhbarana abu xayaan ataymiyu wahuwa yaxya bnu saciid bni xayaan can abi zurcata bni camri bni jariirin can abi hurayrata qaal utiya rasuulu llahi sal l slama bilaxmi nebiga hilib ayaa loola yimid oo loo keenay farufica ilayhi diraacu garab ayaa loo soo kor yeelay faakalahu waa cunay wa kaana yucjibuhu waana cajab gelin jiro waa jeclaa garab fanahasa minhu waa goostay nahsatan goosasho nahsiga marka ilkaha hore lagu goosto waa hilibka yaa la isticmaala uma qaala waxau yidhi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama anigu waxaan ahay dadka sayidkooda maalinta qiyaamaha ee adduunyadaba sow kuma ah yowma alqiyaama marka hal lahaa mafhuumun mafhuum miyay leedahay miyay leedahay maya ma laha siyaadada laakiin adduunyada dad badana iska sheegto dadna way ka muuqanaysaa laakiin meeshaa markii la tago nin walbaa gadaalo iska marina ambiyadii ilaahay markii loo tagay la yidhaha yacni mid kastaa wuxuu leeyahay lastu lahaa lastu lahaa melihi melihi melihi ambiyadii waaweyneyd baa marka xagga iska dhigaya rasuulka markaasay muuqanee khalaa'iqda oo dhan ay u muuqanaysaa sala allahu calayhi wasalama sayidnimadiisu markaa dadkao dhan ay u muuqanaysaa biabii huwa wa ummii sala allahu calayhi wasalam ayb hal tadruuna ma ogtihiin buu yidhi lima daalika kaagaasi waxa uu yahay yajmacu allahu nnaasa alla dadku ururinayaa kulminaya alawaliina waalaakhiriina kuwii horey kuwii dambe fii saciidin waaxidin hal goob hal gegi fayusmicuhum ddaaci wuxuu maqashiinayaa midka daaciga ah fayusmicuhum wuu maqashiinayaa addaaci kan daaciga wayanfuduhum اlbasaru araggana waa ku fulayaa xaggooda ayb watadnu shamsu minhum qoraxdiina waa usoo dhowaanaysaa fayablugu nnaasu dadku waxay gaarayaan min algami murugta iyo walkarbi murugta maa laa yutiiquuna waxaynan awoodeynin walaa yaxtamiluuna aynanna u dulqaadan karin oynan xambaaran karin fayaquulu nnaasu dadkii waxay dhahayaan bacduhum qaarkood libacdin qaarka kale alaa tarawna maa qad balagakum miyaydnan u jeedin waxa idin gaaray alaa tanduruuna miyaydnan fiirinaynin man yashfacu lakum qof idiin ergeeyo ilaa rabbikum idinkaga ergeeyo fayaquulu nnaasu dadkii waxay dhahayaan bacduhum libacdin calaykum biaadama war aadam ogaada fayaatuuna aadama bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan anta abulbashari baa tahay khalaqaka allaahu biyadihi ilaahay baa gacantiisa kugu abuuray waa sharaf marka uu dheer yahay dadka intiisa kale haddii la yidhaha biqudratihi baa laga wadaa ee qof kasta ilaahay qudradiisa ku abuuriyayaa cid ilaahay awooddiisa aan lagu abuurin maa koonka ku jirtana maya laakiin aadam muxuu la gooni yahay wuxuu la gooni yahay abuuristiisa alla gacantiisuu kula baashiray dadka intooda kale qudrada allah lagu abuuray meeshaanna marka waa maqaam waxa aadam sababta keentay in loo tago oo isaga la yidhaah war allaad weji ku leedahay waay horti yacni markaa yacni hortiisa tagoo noo ergeey waay ee markaasna sababta oo alle agtiisa wejiga ugu yeeshay baa la sheega laakiin hadday qudro tahay ibliisba qudrada alla waa lagu abuuray ayb marka dad waxaad arkaysaa meel la soo istaagayo fakhalaqaka allaahu biallah ku abuuray biyadihi biqudratihi buu kugu abuuray markaasay u malaynayaan kaanahum calaa shay ayb ishfac lanaa ilaa rabbika rabbiga ayb wanafaka fiika min ruuxihi buu kugu afuufay wa amara almalaa'ikata malaa'igtii buu amray fasajaduu laka way kuu sujuudeen ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa nooga ergee alaa taraa maa naxnu fiihi miyaadan arkaynin waxaan ku sugannahay alaa taraa maa qad balaganaa miyaadan arkaynin waxa na gaaray fayaquulu lahum aadamu aadam wuxuu dhahayaa ina rabbii qad gadiba alyowma gadaban rabbigay maanta caro ayuu carooday lam yaqdab midlahu iyadoo kale uunan caroonin qablahu hortiis walan yaqdaba mana caroon doono bacdahu gadaashiisa midlahu isagoo kale ee caradaasoo kale wainahu qad nahaanii wuxuu iga reebay can ishajarati can akli shajarati geedii cunideeda facasaytuhu waan caasiyey yani taas macsidaas baa yaan yaan galay marka rabbi hadda ma hor istaagi karo waa ka baqayaa nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa hayrii hayrkay aada idhabuu ilaa nuuxin nuux u taga faya'tuuna nuuxan bay u imaanayaan fayaquuluuna yaa nuuxu anta awalu rusuli ilaa ahli lardi baa tahay waqad samaaka allaahu allana wuxuu kugu magacaabay cabdan shakuuran fii suurati israa duriyata man xamalnaa maca nuux inahu kana cabda shakuura ishfac lanaa ilaa rabbika alaa taraa maa naxnu fiihi alaa taraa ma qad balaganaa fayaquulu lahum nuuxu ina rabbii qad gadiba alyawma gadban ayuu carooday lam yaqdab qablahu midlahu walan yaqdaba bacdahu midlahu wainahu qad kaanat lii waxaa aniga ii ahaatay dacwatun dacwo habaar dacowtuhaa alaa yani dacwo la iga aqbalayo alle ou ii ballan qaaday inuu iga aqbalayaan lahaa dacowtuhaa calaa qowmi baan ku habaaray qowmkaygii marka ayb waa suuratu nuux inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yeliduu ilaa faajiran kafaaran ayb laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaranta uu yihi nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa gayrii idhabuu ilaa ibraahim fayaأtuuna ibraahiima fayaquuluuna ya ibraahimu anta nabiy llahi wakhaliiluhu baa tahay min ahli اlardi fashfac lanaa ilaa rabbika nooga ergey alaa taraa maa naxnu fiihi fayaquulu ina rabbii qad gadiba alyawma gadba lam yaqdb qablahu midlahu walan yaqdba bacdahu midlah wainii qad kadabtu halaaa kadabaatin saddex beenood ayaan sheegay fadakarahuna abu xayaan waa sheegay fi lxadiidi buu ku sheegay saddexdaas beenna dee xaqiiqadu yacnii min baabi tawriya ayay ahayd maxmal sidqi ana way lahayd ayb nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa gayrii utaga idhabuu ilaa muusa fayaأtuuna muusa fayaquuluuna yaa muusaa anta rasuulu llahi fadalaka allahu birisaalatihi wa kalaamihi buu kugu fadilay cala nnaasi dadka korkooda uu kaaga fadilay allah kula hadlay toos ishfac lanaa ilaa rabbika alaa taraa maa naxnu fiihi fayaquulu ina rabbii qad gadiba alyawma gadban lam yaqdab qablah lam yaqdab qablahu midlahu walan yaqdaba bacdahu midlah wainii qad qataltu nafsan baan dilay lam uumar biqatlihaa dilkeeda aan la ifarin nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa gayrii idhabuu ilaa ciisa ee dunuubtan marka waxyaabahan maalan ay sheeganayaanna ilaahay waa kaga towbad aqbalay laakiin maadaama ambiyada macaariftooda iyo cilmiga ay alla u leeyihiin maadaama uu aad u weyn yahay macsida ama yacnii shayga mukhaalafada qatarteedana ay aad u yaqaanaan rabbiga ay hor istaagayaanna ay aad u yaqaanaan baa waxay keenaysaa inay cabsadaan mar walba cabsidu cilmi bay ka dhalataa ayb amaa ilaahay waa ka u dhaafay oo waa kii yidhi markiiba qaala rabbi inii dalamtu nafsii faqfir lii fagafara lahu waa ka alla yidhi fayaأtuuna ciisa nabiyullaahi ciisay u imaanayaan fayaquuluuna yaa ciisa anta rasuulu llaahi wa kelimatuhu kelimadii allaad ku samaysantay alqaahaa ilaa maryama uu ku tuuray wa ruuxun minhu ruux xaggiisa ka ahaatay baa tahay oo isaga uu leeyahay wakallamta annaasa dadkii baad la hadashay fi lmahdi dharabtaad kula hadashay ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa nooga ergey alaa taraa maa naxnu fiihi fayaquulu ciisa ina rabbii qad gadiba alyawma gadban lam yaqdab qablahu midlahu walan yaqdaba bacdahu midlah walam yadkur denban ciise dembi ma sheegin ama raawigii baan sheegin nafsii nafsii nafsii buu dhahayaa idhabuu ilaa gayrii idhabuu ilaa muxamadin fayaأtuuna muxamedan bay u imaanayaan fayaquuluuna ya muxamedu anta rasuulu llahi waqaatamu اlanbiyaaءi ayaa tahay wagufira laka ma taqadama min denbika wama taأhara ishfac lana ilaa rabbika alaa taraa maa naxnu fiihi faanطaliquu waan tegayaa buu yidhi faaatii taxta alcarshi carshiga hoostiisaan imaanayaa faakhiru saajida lirabbii waan sujuudayaa anoo rabbigay yani faakhiru waan dhacayaa saajidan xaal ahay aan ahay mid sujuudaya lirabbi usujuudaya meeshan marka masalo weyn baa laga qaadanayo waxay tahay ilaahay waxa laga rabo daacadiisaa looga helaa addoonnimadaa looga helaa ood muujiso oo markaad ilaahay wax ka rabto addoonnimadaada markaad muujiso baahidaada muujiso lianna sujuuddu waxay ka dhigan tahay yacnii wejigaaga oo ugu sharafta badan jirkaaga ayaad dhulka dhigaysaa ood carada dhigaysaa sidaana waxaad u yeelaysaa tadallulan wa khuduucan lilaahi wax ilaahay marka haddaad wax ka rabto inaad addoonnimadaada muujiso ayaa wax uga helaysaa nacam ayb ee nebiga intuu iska taga ma dhahayo ilaahu dadkan si kala dheh ma dhahayo siduu u socdo waa dhacaya waa iska sujuudaya leanna ilaahay waa ogyahay waxa uu rabo kama qarsoono ayb marka ilaahay waxaa agtiisa ahaaday xaaraan laguma gaaro takabur iyo kibriyana laguma gaaro waxaa lagu helaa inaad addoonnimada aad kulamaa addoonnimada uu qofka muujiyo kulamaa waxa ilaahay ka rabo uu helayo uu ka rabo uu helayo ayb uma yaftaxu allaahu calaya alla wuxuu ii furayaa markaasi min maxaamidihi ammaanitaankiisa wa xusni thanaa'i calayhi iyo ammaan la ammaano korkiisa wanaaggeeda shay-an buu ii furayaa wax lam yaftaxhu ounan u furin calaa axadin qof qabli aniga iga horreeyey uma yuqaalu markaa waxaa la dhahayaa yaa muxamedu muxamedow irfac ra'saka madaxaaga kor u qaad sal tucdah su-aalo waa lagu siinayaa washfac tushafac ergey waa lagaa erga aqbalayaa fa arfacu ra'si markii uu ku daaha sujuudi iyo alla ammaanidii baa laleey waxaad rabta hadda sheega waa lagu siinaya fa aquulu waxaan dhahayaa yaa rabbi ummatii rabbiyo ummadayda yaa rabbi ummatii yaa rabbi ummatii fayaquulu yaa muxammadu marka dabcan laba shafaaco waaye midna waa shafaacatu lmowqif oo dadku in la kala xukumo la kala saaro oo mowqifkaa laga dhaqaajiyo nebigaa iskale taas tanna marka waa mid kale oo marka waxaa la dhahayaa wuxuu dhahayaa alle yaa muxammadu adkhil min ummatika ummadaada xaalay ka mid yihiin geli man laa xisaaba calayhi ku xisaab aysan korkii kuwa aanay xisaab korkooda ahaanin min albaabi alaymani ka geli albaabka midig min abwaabi iljanna ummadaada dad ka mida oo aan xisaab dushooda aynan ahayn oo xisaab la-aan la gelinayo jannada kuwa horta dhankaas ka geli wahum iyaguna shurakaau nnaasi dadka kuwa la wadaagaya waay fii maa siwaa dalika wixii intaa kas albaabkaa ka soo haray min al abwaabi oo albaabada ah taas iyaga keliya waay albaabada kalena dadka kaley la wadaagayaan uma qaala waladii nafsii biyadihi inamaa bayna almisraacayni labada fidqo ee albaabku ka kooban yahay min masaariici اljannati jannada albaabadeeda ah fidqooyinkeeda ah kamaa bayna makata wahajar waxay isku jiraan maka iyo hajar wa kamaa bayna makata wa busraa busraa magaalo shaam ku taallo yani albaabka aad buu u weyn yahay waa maalinkaasna ciriiri buu noqona dadka ka gelaya tiro badnaantooda sida ku jirtay xadiidkii camr bni cabasa fii saxiixi muslim qaala wafi lbaabi can abi bakrin الsidiiq waanasin wacuqbata bni caamirin waabi saciid qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waabuu xayaan ismuhu yaxya bnu saciid bni xayaana kuufiyun wahuwa hiqat waabu zurcata bnu camri bni jariirin ismuhu harin ayaa leedahay qaala xadaana alcabaas اlcambariyu qaala xadaana cabdالrazaaq wahuwa bnu hamaam can macmarin can haabiti can anasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummatii shafaacadaydu waxay u sugnaatay dadka ahlu kabaa'irta ah dunuubta waaweyn galayoo min ummatii ah oo aan gaalnimada ku dhimanin ayaa helayo masaladan marka midaan waayo midda ay isku hayaan khawaarijta iyo muctasiladoo dhinaca iyo ahlu sunnada oo iyagoo khawaarij iyo muctasila waxay qabaan qof naar galay maba laga soo bixinayo kow shafaacada nebiguna dadka ahlu ahlu kabaa-irta ma gaarayso tay ogol yihiin marka shafaacada ay ogol yihiin waxay tahay oo keliya shafaacatu lmowqif mowqifka in dadka laga looga raaxeeyo dadkii xisaabtooda la dedejiyo dad jannada loo diray jannada albaabkeeda nebigu inuu furi dalbaayo iyo shafaacooyinka nooca waa ogol yihiin laakiin ahlu kabaa-ir baa loo shafeecayaa iyagu ma qabaan axaadiidtaas oo shafaacada tilmaamaysana axaadiid mutawatira ayb ibnu xajar waa ka jamciyey uu yihi mima tawaatara xadiidu man kadab waman banaa lilahi beytan waxtasab markaasuu wuxuu yihi ru'yat shafaacat waxawdu wamasxu khufayni wahadi bacdu axaadiidtaas marka waa ku jirtaa shafaacada shafaacadaasna marka waa shafaacatuhu liahli اlkabaa'ir ayb oo iyaga marka cumuumaad qur-aanka ku jiray soo qabsanayaano waxay leeyihiin waxaa la yidhi maa lilظaalimiina min xamiimin walaa shafiicin iyo ee lilظaalimiina yaa laga wadaa lilmushrikiina hadaa tiraa marka maya dhaalim waxaa la yidhaha ninka macsi galay xataa waa la dhahaa naarna lagama soo bixinayo midkaas ee waxaa lagu leeyahay uma awrahnaa alkitaaba aladiina stafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati biidni illah dalika huwa alfawz alcadiim jannaatu cadnin yadkhuluunaha kulligood inay jannadii galayaana la sheega daalimka muqtasidka iyo saabiqa saabiqun bilkhayraat waana wasfigii dulmigana waa lagu tilmaamay marka yah yah dalika huwa alfadlu cadiim miya mse dalika huwa alfadlu اlkabiir hahay hahay marka saddexda qolana waxay gelayaan markaasi jannada jannadaasay gelayaan alla uu tilmaamay fi suurati faaqir taasaa marka iyaga xujo ah ku ah tan marka mawduuc middan marka shafaacadan waayo tan marka laysku hayo qaala wfi lbaabi can jaabiri qala hada qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib min hada اlwجhi qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna abu dawuud aلطayaalisiyu can mxamed bni haabiti اlbunaniy wahuwa mxamed bnu haabit bni aslam haabit اlbunani baa dhalay waa ضaciif rawaa lahu tirmidiyu faqad ayb markii ugu horreyso na soo maro can jacfar bni mxamed wahuwa jacfar saadiq can abihi can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam shafaacatii liahli اlkabaa'iri min ummatii qaala moxamed bnu caliyin moxamed albaqir waxa uu yidhi faqaala lii jaabirun jaabir wuxuu igu yidhi yaa moxamedu moxamedow man lam yakun min ahli اlkabaa'iri qofka aan ahlu kabaa'ir ahayn famaa lahu walishafaacati isaga iyo shafaaca maxaa ka iska maxaa iska kala galay yacnii ninkii aan ahlu kabaa'ir ahayn jannadii buuba gelayaa ee ninka shafaacada aadka ugu baahan waa ninka dembaabay waayo oo marka naartii in laga soo bixiyo ra u baahan amase naartii in laga soo celiyo u baahan ee ninka aan ahlu kabaa'irka ahayn isagu shafaacadii maxaaba ka galay isagu waaba ahlu janne qaala hada xadiidun xasanu gariibu min hada alwajhi qala xadaثna الxasn بnu crafta qala xadaثna ismaaعiil بnu cayaaش can mxamed bni ziyaadi اlأlhaniyi alximصiy ayb qaala samictu abaa umamata yaqulu samictu rasuula الlahi sal ه l slm yaqulu wacadanii rabii rabigay baa ii aboohay an yudkila اljanata inuu geliyo min umatii xaal ay umadeyda ka mid yihiin sabciina alfa toddobaatan kun laa xisaaba calayhim xisaab korkooda ounan ahayn walaa cadaab maca kulli alfin kun kastaana sabcuuna alfan toddobaatan kun ayaa la jirto wa halaadu xahayaatin iyo saddex cantoobo oo min xahayaati rabbi ah intaaba jannaday u gelayaan dee ilaahay cantoobadiisu yaa qiyaasi karaan wax qiyaasi karaa ma waa ummad fara badan baa marka ilaahay jannada uu ku gelinaya ayb xadiidkanna marka waa saxiix ismaaciil bnu cayaash hadda wuxuu ka warinayaa moxamed bnu ziyaad alalhani waxaanu niri waa ximsiyun waa xims marka waa reer shaam waxadiiduhu can ahli shaam waa mustaqiim riwaayaatuhu can ahli shaami mustaqiima ayb qala hada xadiidu xasanu غariib qala xadaثna abu kurayb qala xadaثna ismaaciil bn ibrahim can khalidin اlxadaa can cabdillahi bni shaqiiqin qaala kuntu maca rahqin jamaaco dhexdoodan ahaa biiliya meeshaasi iliya marka waa beyt اlmaqdis faqaala rajulu minhum nin iyaga ka mida yihi samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul waxaan maqlay nebigoo dhahaya yadkhulu اljanata jannada waxaa gelaya bishafaacati rajulin nin shafaacadii min ummatii ummaddayda ka mid ah akharu min bani tamiim caddad reer bani tamiim ka badan ayaa ilaahay wuxuu jannada ku gelinayaa qof ummadeyda ka mida shafaacadiisa waxaa laga qaadanayaa marka mu'miniintu inay shafeecayaan laftooda malaa'igtaa shafeecayso mu'miniintaa shafeecayaan rasuulkaa shafeecayo ayb laakiin waa ninkii ilaahay da u idmo waa inuu shafeeco ee wuxuuna u shafeecayaa ninkii alla oo u idmo in loo shafeeco kulliidinka alla kama marno ayb qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi siwaaka oo aan adiga ahayna nin adiga aan ahayna qaala siwaaya aan aniga ahayn marka de nebigu maxaa la filaa marka haddii nin ummaddiisa intaa shafeecaya falamaa qaama markuu kacay qultu waxaan idhi man haadaa ninkan waa kuma qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa ibnu abi ljadcaa weeyaan ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib wbnu abi ljadcaa'i huwa cabdullaahi bnu abi ljadcaa wa inamaa yucrafu lahu hada alxadiidu alwaaxid halkan xadiid baa marka loo yaqaanaa ayb de samictu rasuula اllahi mar haddii uu yihina de nebigu waa la kulmo waa saxaabi dabcan qaala xadaanaa abu camaar alxuseyn bnu xurayd qala ahbarana alfadl bnu musa can zakariya bni abi zaa'idata can caطiyata can abi saciidin ana rasuula اllahi sal l slama qaal ina min ummatii ummadeyda waxaa ka mida man yashfacu lilfi'aam mid u shafeecayo ummad yani fi'aamku qabiilada ka badan waa shacab shacab dhan ayuu u shafeecayaa wa minhum iyaguu ka mid yahay man yashfacu lilqabiilati qabiilo mid u shafeecaya wa minhum man yashfacu lilcusbati jamaaco xayn ah dad ah mid u shafeecaya wa minhum waxaa ka mida man yashfacu lilrajuli qof hal nin u shafeecayo xataa yadkhulu ljannata ilaa ummadeydu ay jannada galaan qaala hada xadiidun xasan ilaahay fadligiisay ku galayaan iyo naxariistiisa iyaga dhexdoodana marka addoonkan ergadiisa alla aqbalaayo oo midkan kale uu naarta uga soo saarayo kan naarta laga soo saarayana waa axad ou alla u naxariisanayo ninkan laftiisana ilaahay maqaamkiisa ayuu yacni iyo raalli ahaanshadiisa ayuu alla muujinayaa ninkan shafaacadiisa uu aqbalayo ayb wixii marka ilaahay naxariistiisaa sidaas u ballaaran dadka in laga xay aad looga xayiro cujbi dartiis aaday u aafo badan tahay ayb qaala waqad ruwiya can ayb qala hada xadiidu xasan qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa cabdatu can saciidi can qataada saciid bn abi caruuba can abi lmaliix can cawf bni maliki اlashjaciyi qaala qaala rasuulu lahi sal ly slam ataanii aatin mid yimaada ayaa yimaaday min cindi rabbi rabbigay agtiisa ayuu igaga yimid fakhayaranii waa ikhyaar geliyey bayna an yudkila nisfa ummatii ummadeyda nuskood inuu geliyo aljannata jannada iyo wa beyna shafaacati in shafaaco la isiiyo fakhtartu shafaacata ayaan doortay marka ummadaada nus baa jannada la gelinaa ama shafaacada mid dooro shafaacadaan doortay fakhtartu shafaacata wa hiya shafaacaduna liman maata waxaa iskale qofkii dhintay laa yushriku billaahi shay-an isagoon ilaahay u shariig yeelaynin qofkii dhintay waa helaa shafaacada nebiga mafhuumkiisu waa maxay ninkii dhintay isagoo mushriga ma helayo qofkii marka yani isagoo jinni caabudayo qofka dhintay iyo isagoo yani jinni baryayo ama isagoo jinni tumayo ama jinni yani wax weydiisanayaan ujeedaa dhinta iyo ma shirki bay kaasoo kale u ku dhintay qofkii ilaahay heyrkii isagoo u qeyshanaya dhinto oo allihii abuurayba ka tegey qatar waxyaabahaas oo dhan qofka marka waxaa laga rabaa inuu tawxiidka ku dadaalo si shafaacada nebigu u helo horta marka dadka nebiga dadkiisa noqo waxaad ku noqonaysaana waa tawxiidkaagu inuu saxan yahay awowa halkaas ka baxay iyo awliya meeshaas ka baxday iyo kaasaa saas ahaa iyo koonkan dad baa ku tasarufo iyo waxaa iskaga tag rabbi wax walbo yacni cibaadadii iyo qasadkaagii iyo rabbi xaggiisa geey una barax tir ilaahay wax barax tiran buu rabaa alaa lilaahi diin lkhaalisu ayb dadkan adiga aada ku lug go-san tahayna qaarkood adiga maba yacni dadkan maba lagu abuurinba adiga dadkan inaad caabuddo ama tuugto ama maanta dhan inaad ayaga un ku qayliso magacyadooda yaa ku abuuray adiga nacam qof ma jiraa dhihi karo dadka waxaa loo abuuray hebel magaciisa inay ku wardiyaan maanta dhan marka laga reeba salliga nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam dabcan salliga nebiga waana la amro yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliiman waana la yidhi waxaa ku helaynaa salliga inta kale laakiin yaa dhihi kara yacnii qofkaas hebelow hebelow hebelow hebelow maanta dhanaa kaasaa la ii abuuray yaa dhihi kara qaala waqad ruwiya can abilmaliix can rajuli aakhara min asxaabi الnabiy sal ا l slam can الnabiy salى اllahu alayh wali wasalama walam yadkur can cawf bni malikin ma sheegin hada akhiruh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed